goobaha timojaarayaashu waa goobaha ugu badan ee bulsho kala duwani ay ku kulanto waxa ay ka mid tahay goobaha uu ka fidi karo cudurro kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin cudurrada la kala qaado ee ka dhasha nadaafad darada iyada oo taa laga duulayo ayaa waxaa loogu baaqay dhalinyarada ka shaqaysta timojarista inay ilaaliyaan nadaafadda goobaha ay ku shaqaystaan islamarkaasina ay goobo xadidan u sameeyaan timaha ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada johar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi sidan
dhalinyarada timojarista ka shaqeeya waa khibrad waaye laakiin inkastoo aan ognahay tinta halista ay leedahay iyada naftirkeeda aan ognahay haddana ayaga naftirkooda waxaan leeyahay xirfad oo noloshooda ay ku hormari karaan waa ilaahay nin walba xifradu ku manaystay marka alxamdulilah xifradu ilahay ku manaystay waa taas laakiin ayagana inay ka fikiraan halista kaga imaan karta ileen tin waa la yaqaanaa waxa ay ka kooban tahay kuna dadaalaan marka ay tinta jaraan meelaha aan bini aadamka uusan ka dhabayn ama xayawaanka uusan ka dhabayn in ay geeyaan waxaad arkaysaa timijarada qaarkood iyadoo tintii shal lagu jaray ay wada dhex taalo marka taas nadaafad ahaanna deegaankana uma fiicno dadka soomaaliyeedna uma fiicno ninka saacadaas oo kursiga ku fadhiisanaya tinta loo jarhayana uma wanaagsana iyadoo kursiga wada tin uu yahay uma wanaagsana marka si horumar loo gaaro ayaga naftirkooda xifradu ilaah ku manaysta ay tahay in haddayna ay ka bilaa ay deegaanka wasaqoogiisa ay ilaaliyaan ayaga naftirkoodana waa arrin aad iyo aad u muhiimsan maadaama uu ilaahay xirfadooda ka dhigay nadaafadda goobaha ganacsiga oo aada loo wanaajiyo waxa ay suurtogelisaa in ganacsadahu uu helo macaamiil badan taasi oo wanaajin karta helista nolol maalmeedkiisa si joogto ah haba ugu badnaatee goobaha dhalintu ay ku kulmaan ee timijarayaasha